magaalada muqdisho waxaa ka socda waanwaan lagu doonayo in xal loogu helo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo maanta kulan foolkafoolo ku yeeshay xarunta madaxtooyada siyaasiyiin ay ku jiraan madaxda maamul goboleedyo ayaa isku dayaya inay heshiisiiyaan farmaajo iyo rooble oo isku haya xilka agaasimaha hay-adda surdoonka iyo weliba inay cadaalad hesho gabadhii ka tirsanayd hay-adda nisa haddaba wararkii u dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle waxaana weli saldhigan khilaafka xoogana u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble taasoo dadka siyaasadda falanqeeya aaminsan yihiin inuu ka soo bilowda kiiska ikraan tahliil iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda nisa fahad yaasiin saacadihii lasoo dhaafa waxaa socda dadaalay hormuud ka ahaayeen madaxweynayaasha maamulada galmuduga koonfur galbeed taasoo ku doonayeen inay ku wada hadal siiyaan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble oo khilaafkooda uu gaaray meel sare wararka laga helaya filla soomaaliya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafa kulan u dhexeeya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne farmaajo uu ku dhex maray filla soomaaliya iyagoo ka wada hadlaya khilaafka xoogana hadda hareeya labada xafiis bilowga khilaafkan wuxuu salka ku haya kiiska ikraan taaliid sida ay v o da u sheegeen dadka falanqeeya siyaasadda iyo shaqo joojintii lagu sameeyey agaasimihii hay-adda nisa fahad yaasiin shaqo joojinta fahad waxaa ka hortimid villa soomaaliya waxaana sidoo kale taliyo ku-meel gaara nise u magacaabay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo loo magacaabay yaasiin fari gaashaanla saroo ka tirsan hay-adda kuna magacownaa taliyaha nabadsugidda gobolka banaadir sidoo kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa shaqadii ka eriyey wasiirkii amniga xasan xundube jimcaale wuxuuna u magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur khilaafka u dhexeeya labada xafiis ayaana heer sare gaaray iyadoo maalmihii lasoo dhaafa si weyn looga dareemayey dagaalka xoogana ka dhexeeya baraha bulshada iyo qoraallo ka soo baxaya labada xafiis lama oga halkuu ku dambayn doono khilaafkan xooggiisa ka soo bilowda kiiska ikraan tahliil oo markii hore ra-iisul wasaare rooble uu ka dalbay agaasime fahad yaasiin inuu warbixin ku keeno muddo ku ekeed afartan iyo siddeed saacadood balse jawaabtii ka timid fahad yaasiin ayaa ka sii darta xaaladda taasoo keentay shaqo joojintii lagu sameeyey iyo magacaabistii taliyihii ku-meelgaarka ee loo magacaabay jenaraal bashiir goobe hay-adda nisa hadda waxay leedahay laba taliyo ku-meel gaar oo ay soo kala magacaabeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble sidoo kalena waxaa xafiiska ra-iisul wasaare rooble ka shaqaynaya wasiirka amniga dhowaan la magacaabay lana dhaariyey halka wasiirkii hore xasan xundube jimcaalena uu ka hor yimid xilka qaadistiisa sidoo kalena villa soomaaliya ee durtay hanaanka xilka looga qaaday dadaalada hadda hormuudka ay ka yihiin madaxweynayaasha maamulada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa isha lagu hayay iyadoo sidoo kale aan la ogeyn natiijada ka soo baxda wadahadal saacado badan qaatay oo ka socda villa soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho